الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مطل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii nusة النadr في توضيح نخبة الفkr في مصطلح في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى اثنين وخمسين وثمانمائة الهجرية waxaan ku dhex jirnay muqadimada waxaan soo gaarnay hadalka uu yidhi ibnu xajar raximahullah wactanaa wuxuu u qasday wuxuu ka hadlaayey ibnu salax ibnu salax ayuu ka hadlayey wactanaa ibnu salax wuxuu u qasday bitasaaniifi alkhadiib bimusanafaati alkhadiib khadiib kutubtii uu sanifay ayuu u qastay tasaaniiftii almufaraqati ee la kala geeyey ilaa maxaan soo ogaanay khadiib fanni kasta oo ka mida mustalaxa inuu kitaab gaara ka alifay funuunta mustalaxana waxaan ku soo sheegnay hamsa wa sittiin fanan lixdan iyo shan fanni marka mid walba kitaabuu ka alifay kuwaasuu u qastay oo kala tagsanaa wactanaa wuxuu u qasday huwa ibnu salaax bitasaaniifi alkhadiib bimusanafaati alkhadiib khadiib kutubihii uu sanifay tasaaniiftii almufaraqati oo la kala geeyey fa jamaca wuxuu soo aruuriyey shataata maqaasidihaa musanafaadda waxyaalaha looga qasdo kuwoodii kala tagsanaa shataadku waa masder laakiin isim faacilaan ka macnayna ay mutafariqaad mutafariqaadaan ka macnayna maqaasidii ee waxa weeyaan kala tagsanaa oo kutubta kala duwan ku qornaa ayuu jamciyey oo hal kitaab iskugu keenay ma ahan intii khadiibka uu ka soo aruuriyey keliyahe wadama wuxuu ku soo daray ilayhaa maqaasida min kayrihaa musanafaadka khadiib keyrkeed wuxuu uga soo daray nukhaba fawaa'idihaa keyrkaas fawaa'ideeda xulkoodii amase doorkoodii nukhab waa jamcu nukhbati nukhbaduna waa almukhtaar waa shayga la doorto shayga la doorto wey wadanna wuxuu ku soo daray ibnu salaax ilayhaa maqaasida min gayrihaa musanafaadaas keyrkeed wuxuu uga soo daray oo ka soo qaatay nukhada fawaa'idihaa musanafaadda kale haada waxaa loo celinaa keyrka oo ku dhaca musanafaad kale musanafaadaas kale fawaa'ideeda kuwii laga soo doortay nukhab waa jamcu nukhba marka kuwii laga soo doortay dhe waa jamci waxyaalihii laga soo doortay musanafaadda kale uu ku soo daray marka fiiri wax alla wixii khadiib qorayuu isku keenay iyo kutub kale iyo musanafaad kale waxyaalihii laga soo xulay labadaasu isku daray labadaasu ibnu salaax isku daray fajtamaca waxaa ku kulmay fii kitaabihi kitaabkiisa muqadimatu ibnu salaax ama culuumu lxadiid kitaabkiisaas oo la yidhaha culuumulxadiid ama la yhaha muqadimatu ibnu salaax waxaa ku kulmay maa cilmigii tafaraqa ku kala tegay fii kayrihi keyrkiisa kutubta kale cilmigii ku kala tegey oo kutubta kala duunaa ku qornaa wuxuu iskugu yimid cilmigaasu kitaabkiisa kitaabkiisaasuu iskugu yimid fajtamaca waxaa ku kulmay fii kitaabi kitaabkiisa oo culuumulxadiidkaa maa cilmigii tafaraqa ku kala tegay fii kayrihi kitaabkaas kayrkiis falihaadaa sidaas darteed inuu kitaabkiisa ku kulmeen wixii kutubka kale ku kala tegay darteed cakafannaasu dadku waa soo qaabileen calayhi calaa kitaabihi kitaabkiisiyay soo qaabileen dadkii madaahibtii kala duwnaa dadkiioo dhan ee doonayay inay bartaan musalaxulxadiid waxay soo qaabileen kitaabka ibnusalax kitaabkaasaa la akhrisana kitaabkaasaa la sharxa kitaabkaasa loo adeega kitaabkaasay soo qaabileen falihaadaa sidaas daraaddeed cakafa annaasu dadku waa soo qaabileen annaasuna waa min ilaaqi caam wa iraadati اlkhusuus caamuu khasiso annaasu leeyay lakin yuu ula jeeda annaasa almuxadisuun annaasu yacni almuxadisiin muxadisiinta loola jeeda illa iyagaa cilmigan ka shaqeeye muxadisiintii way wax u jeedaa wa saaruu dadkii waa ku socdeen bisayrihi ibnu salah socodkiisii dariiqii uu ku socday iyo qaabkii u socday halkaasay mareen awal cilmigan waa kala tagsanaa waa kala duunaa laakiin dadkii ka dambeeyey waddadiisiiyay qaadeen isagaa laga faa'iidaystana wa saaruu dadkii waa ku socdeen bisayrihi socodkiisa falaa yuxsaa lama koobi karo kam imisa naadimin tixaa lahu limadmuuni kitaabihi kitaabkiisa macnihiisii imisa ku gabaydhay oo nadmi u bedeshay kamtan waa istifaamiye laakiin kam istifaamiya maxay caan ku ehedo lagu yiqiin tamyiiskeeda in la nasfiyo saasaa lagu yiqiinay laakiin naadir waa loo arkaa le ayadoon xaataa kamti laftirkeeda la jarin oo aan ayadii jarnayn haddana tamiiskiioo jaraana la arkaa la yidhi waana saas maanta ee ma ahana la yidhi kama khabariya falaa yuxsaa lama koobi karo kam naadimin imisaa tixday sida xaafid alciraaqiya ka midaba alfiyat lciraaqiga darkeeda waxa wey waa culuum lxadiidkiyuu ku gebiyey isagiiyuu ku gebiyey wey marka imisaa tixday sida xaafid alciraaqi oo kaleaba ka midaba lama tiri karo haddii su-aashaas lagu weydiido oo lagu yidhaha ka naadimi imisaa tixd ku nadmido ku gabayday lahu limadmuuni kitaabihi kitaabkiisa macnihiisii imisaa ku gabayday wa mukhtasiriin imisaa soo gaabiday yaa tiri kara waa badan yihi imaam nawowiya ka mid a laba kitaab buu ka soo gaabiyey midna irshaaduu ku magacaab midna waa taqriibka oo tadriibka uu ku sharxayo ninka la ihahdo suyuudi labadaba waxay muqtas ikhtisaar ka yihiin culumxadiidka ibnu salax irshaadka iyo taqriirka labadaasma nawoweyda wakadalika xaafid ibnu kaiira ka mid a oo asna soo ikhtisaariyey ikhtisaar marka la yidhahdo marka waxaa la yidhi maqsuudkii oo dhan waa la sheegaya haddii la yidhaha ikhtisaar oo kha laga dhigo waa alityaanu bilmaqsuudi kullihi bilafdin aqala min alawali haddii kha laga dhigo oo la yidhahdo ikhtisaar wa alityaanu bilmaqsuudi kullihi bilafdin aqala min alawali waxa weeye maqsuudkii oo dhan waa lala imaana laakiin lafdigii hore lafdi ka yara lagula imaana saas marka culummada yeeshay waxaa ka mid a ibnu kaiir waxaa ka mid a imaam nawowi raximahum ullah wa mustadrikin wa ka mustadrikin imisaa wax ku siyaadiyey calayhi calaa kitaabi istidraaguna waa zaa'id in lagu daro maxaa weye imisaa sheegtay cilmiusan sheegin oo ku dartayba oo kitaabkii oo intii ibnu salaax inta faaidaysato haddana kutubtii kala aaday haddana kusoo dartay sida bulqiini oo kaleeto iyo muquldaay oo kaleeto iyo a'imadaasaaba ka mida bulqiini iyo a ka mida muquldaay iyo a'immadaasaa ka mida oo ziyaado ku dareen kitaabkiisii siyaado ku dareen waa mukhtasirin mid gaabsaday imisaa gaabsatay oo intii uu sheegay intii uu sheegay ayba qaar ka gaabsadeenba ikhtisaarka marka qaaf laga dhigo la yidhaha aliqtisaar huwa alityaanu bibacdi almaqaasid wey maqaasidiyo gabal lala yimid maqaasidiyo gabal lala yimid oo xataa qayb laga tegey waa qaara ikhtisaariyeen kitaabkiisa oo maqaasidii xataa qaar ka tageen iska daa inay wax sheegaan marka aliqtisaar wa alityaanu bibacdi almaqaasid marka ayagana waa badan yihiin ayagana waa badan yihiin wa mucaaridin lahu imisa caariday oo yidhahdeen meeshuu sidaas yidhi saasaa ka fiicneed qaaraa mucaaraday meesha uu jumladan hormariyeyna masaladan in la hormariyo maha nin gadaal la mariyay ahe qaara caariday cilmiga ka imaanaa marka mid caarido fiiri maxaa ka dambeeya wa muntasirin imisa u gargaartay qaar kalaa u gargaaro oo yidhi asagaa ku saxsana oo hadduu saas yidhi munaasibadaasaa ku jirtay in la hormariyo ama faa'iidadaas marka faa'iido kalaa soo baxe midaa u gargaara oo kitaab kale ka daba alifa kii mucaaraday marka halkaasay dul fadhiisteen muxadisiintii mid oo waxa weeya nadmiya mid oo ikhtisaariya mid istidraag oo wax ku dara mid oo intii yataada sii gaabiya mid mucaarada iyo mid u gargaara aaday u badan yihin fasalanii waxay i weydiisteen bacdu اkhwaani walaalaha gebalkood an ulakisa inaan soo u soo khulaaseeyo lahu bacdigaas almuhima kan muhiimkaa min daalika kitaabka xaggiisa xaawl ka ahaaday walaalaha muslimiinta gobol ka mid ah waxay i weydiisteen inaan u soo khulaaseeyo kitaabkaas muhiimka oo kitaabku waa wen yahaye dhuuxiisa ama xulka inta muhiimkaa aan soo khulaaseeyo soo sooco fasalanii waxay u weydiisteen bacdu ikhwaani walaalaha gobolkood an ulakisa inaan u soo khulaaseeyo oo khulaasada inta oo xulka aan u sheego lahu bacdigaas an ulakisa inaan usoo khulaaseeyo lahu bacdiga almuhima kan muhiimka min daalika kitaabkaas xaggiisa xaalu ka ahaaday muhim falakastuhu waa soo khulaaseeyey falakastuhu muhiimkiiaan soo khulaaseeyey fii awraaqin warqadaan ku soo khulaaseeyey warqadahaasoo latiifatin qiraya waraaqa xajmigoodu yaryah xajmigoodu ama jurmigoodu warqada uu yaryahaan kusoo khulaaseeyey warqadahaasoo samaytuhaa awraaqda aan ku magacaabay nukhbat alfikar fii musطalaxi ahli اlahar nukhba waa nagi soo sharaxnay nukhbaduna waa almukhtaaru shayga la doortay fikerna waa jamcu fikratin waa fekerkii marka muxuu noqonaa nukhbat اlfikar fekradaha iyo aaraada xulkoodii ama kuwoodi ama doorkoodii kuwoodii la doortay afkaarta ama fakeriyaalka kuwii laga doortay uu noqonaa marka oo oo ku sugan musطalaxa ay ku heshiiyeen ahlulahar ahlulaharkuna ahlulxadiid falakastuhu muhiimkiiyaan soo khulaaseeyey fii awraaqin warqadaan ku soo khulaaseeyey warqadahaasoo latiifatin qirayar warqadahaasoo samaytuhaa aan ku magacaabay nukhbata alfikar fii musطalaxi ahli اlahar calaa tartiibin tartiib korkiisaana ku soo khulaaseeyey tarkiibkaasoo ibtakartuhu anigu aan bilowday tartiib anigu aan bilaaban la iiga horreyna u sameey qaabka loo kala hormarina masaailku ka hadla qaabka loo kala hormarina masaa'ilka tartiib anigu aan bilowday oo aan la iiga horrayn aan usoo khulaaseeyey calaa tartiibin tartiib korkiisaan kusoo khulaaseeyey tartiibkaasoo ibtakartuhu anigu aan bilowday wa sabiilin waddo ayaan ku soo khulaaseeyey waddadaasoo intahajtuhu aan anugu ka waddo dhigtay intahajtuhu ey jacaltuhu minhaajan anaa waddo ka dhigtay ule waddo la mara anaa ka dhigtay anaa waddo la mare ka dhigtay maca maa shayla jirkiis maahan intii ibnu salaax ibnu salaax inuu wax ka soo xulay kaliya shaqadiisu maaha in ibnu xajar ee haddana kutub kalu aaday markaasu asna wax ka soo qaadu ku daray markuu dhuuxii kala baxay iyo xulkii iyo intii ugu muhiimsaneed ibnu salax kitaabkiisii uu haddana cilmi kaleo siyaadaha kutubta ahlucilmiga uu ka soo qaad ku daray uu ku daray warqadahaas yarkaad ujeedo maca maa shay la jirkiisan soo khulaaseeyey damamtu ilayhi aan ku soo daray oo min shawaalidi lfaraa'id faaid jawaahirta waaweyn kuwooda gaaristoodu adag tahay ah wa zawaa'id ilfawaa'id faa'iidooyinka kuwooda dheeraadka ah fiiri faraa-id waa jamcu fariidatin fariidada waxaa la yidhahdaa aljawharatu lkabiira jawharta weyn a la yidhahdaa oo qaaliga marka faraa-id ay noqotay jamci shawaaridna waa jamcu shaarid shaaridatin shaarid waxaa la yidhahdaa hatiga cararah oon la qaban karin neefka geelaho geela qaarna waa hayin tartiibaa xariga loogu soo xiri karaa qaarna waa carara aan ba la qaban karin marka shaarid sharadalbaciiru aa la ihahdaa neefka geelah waa carar waktigii nabiga midaaba cararo la qabo waayaan fallaarnin ku dhuftay sida xabada loogu dhufto ugaarta nabigu sala allahu alay slam wuxu uhi neefkaad qabo weydaan saas yeela kii geela ila ugaaru noqday mogta ha hadduu cararayo wuxuu ugaar dhama bismillah inta tiraahdo xabad ku dhufee cun marka sharadalbaciiru halkaasa laga keenay hadeerna maxaa la fiiri maxaa laisku shabaha waxaa laisku shabaha neefka geela carara gaaridiisa adag soo maaha masaa'ilka adag oo maskaxdu inay gaarta adag tahay aa ratigii baxsada lagu shabah masaa'ilka maskaxdu inay gaarta adagta oo adagta masaa'ilkaas weeye marka masaa'ilka maskaxda ka carara ee maskaxdu inay gaarta marka waxaad weeyaan masaa'ilsha gaaristoodu adag tahay almasaa'il alwusuulati sacbi wey masaa'ilka gaaristoodu adag tahay uu ula jeedaa shawaaridda maca maa shay la jirkiisa damamtu ilayhi aan ku soo daray muhiimkii oo min shawaarid ilfaraa'id jawharaha gaaristoodu adag tahay ah iyo wa zawaa'id ilfawaa'id faa'iidooyinka kuwooda dheeraadka ah faraqiba wuxuu jeclaaday huwa bacdigii bacdigii arkay marka bacdigii awal codsaday arkay warqadihii waa u bogey waxa meeshaan la yskugu keenay ee dhuuxa uu u bogey markaasuu mar kale haddana jeclaada inaan sharxo oo furfuro haddana ilaa warqada yar haddii la yidhi kitaabkii weynaayeed ogeydo ibnu salaaxna wixii ku jiro dhuuxaa lagu qoray wax kalena lagu sii daray waa hadal mucaqad ah marka wuxuu rabaa la furfuro marka oo la sharxo haddana bacdigiya mar kale wuxuu ila jeclaaday inaan sharxo oo faahfaahiyoba faraqiba bacdigii wuxuu jeclaaday ilaya maailan xaal uu u soo leexana ilaya xaggayga aaniyan mar labaad an adaca inaan dhigo calayhaa nukbada korkeeda sharxan sharax an adaca ay fii wadci uu jeclaaday ilaa raqibo markay jacaylta waxaa ka dabamari jiray fii soo maaha meelihii qiyaaska loo xadfi jiray xarf cadafka soo maaha an adaca antaas waa meelaha qiyaaska loo xadfo xarfu jerka faraqiba bacdigii wuxuu jeclaaday ilaya maailan xaal uu u soo leexanaa ilaya xaggayga aaniyan mar labaad an adaca fii wadcii dhigidayda calayhaa nuqbada korkeeda aan dhigon saaro sharxan sharax saasuu iga jeclaada inaan mar kaleeto sharax dul saaro nuqbada aa bacdigii jeclaada sharaxaasoo yaxullu furfura rumuusahaa rumuusahaa nuqbada ishaarooyinkeeda rumuus waxa weya kelmad yar oo macno weyn ishaarayna waa lafdiya marka waxaa tidhahdaa rumuusta maaa maxaa loola jeedaa almutacaliqati bialfaadiha rumuusta waa waa alfaada alfaada wax lagu ishaaray wey lafdigaa saasaan ula jeeda markaan saas dhahay saasaan ujeeda lafdigaa la furfura awel lafdi yaraa la adeegsanaho macno lagu ishaarayo marka lafdigaas aa la furfura lafdigaasaa la furfura markaasuu yidhi sharaxaasoo yaxullu furfura rumuusaha nuqbada ishaarooyinkeeda almutacaliqi ilaa alfaadiha aha rumuusta oo ku tacaluqda alfaada alfaada kuwa ku tacaluqa inaan furfuro lafdiga saasaan ula jeedaa rumuusaha almutacaliqata ilaa alfaadiha amase bialfaadiha almutacaliqata bialfaadiha oo wayaftaxu oo sharaxaasu furaya kunuusahaa kunuusa nuqba nuqbada kaydadkeeda almutacaliqa bimacaaniiha kaydkuna macnaha kaydka dhex yaalla waa maaanida macaanida wey kaydka dhex yaalla marka macaanida kaydadkaana sharxu waa inuu furfuraa alfaada ad adagna waa inuu furfuraa labadaba waa inuu furfuraa marka waxaad leedahay rumuustana alfaadaad u celina waxaad leedahay almutacaliqa bialfaadiha kunuusta iyo kaydadkana macaanidaad u celina sharaxaasoo yaxullu furfuraa rumuusaha nuqbada ishaarooyinkeeda almutacaliqa almutacaliqata rumuusta ku tacaluqda bialfaadiha oo wayaftaxu furfuraya kunuusahaa nuqbada kaydadkeeda waxa ku kaydaysan almutacaliqata bimacaaniiha oo wayuwadixu caddaynaa maa shayga khafiya ka qarsoonaaday cala almubtadii qofka bilowga qofka bilowga wixii ka qarsoonaada qofka caalimkaa isaga waxaa ku firan khulaasada lafdi walba iyo macaanida ku kaydsan waa fahma caalimku laakiin qofka ibtidaa'iga lafdigaas ka qarsoon iyo macaanida ka qarsoon uu u caddayna oo wayuwadixu sharaxu caddaynaa maakii khafiya ka qarsoonaaday cala almubtadi qofka bilowga min daalika min daalika mimaa dukira min arumuusi walkunuusi aha wixii lasoo sheegay ee rumuus iyo kunuuska daalika waxaa lagu ishaaraa mima dukira min arumuusi wاlkunuuzi taasaa lagu ishaara wayuwadixu cadaynaa sharxu maakii khafiya ka qarsoonaaday cala almubtadi qofka bilowga min daalika mima dukira kii la sheegay xaalu ka mid yahay midka qarsooma kii lasoo sheegay min arumuusi wاlkunuusi faajabtuhu bacdigii waa ajiibay ilaa su'aalihi ilaa su-aalihi su-aalkiisii xaal aan aqbalayo wey faajabtuhu waan ajiibay ilaa su-aalihi su-aalkiisii xaal aan aqbalayo waa ka ajiibay yii waa ka yeelay aa ka yeelay aa ka aqbalay muxuuna u aqbalay muxuu u ajiibey rajaaa alindiraaji gelid rajayn aan rajaynaa fii tilka almasaaliki wadooyinkaas wadooyinkaas inaan dhex galo aan rajaynaa wadooyinka uu sheega wadooyinka macnawiga aho tasniifka oo cilmigii musalaxulxadiidka oo culummadii ugu horreyday ee mustaqil ahaan u aliftay aan soo ogaanay ee midba mid ka dambeeyey ee midba mid ka dambeeyey wadadaas socota inaan dhinac ka galaan rabaho silsiladaas inta galo meeshaas aan galoon ajarkaas wax ka helo kaasaan rabaa hu wadooyinkaas la mara inaan nasiib ku yeesho oo aan ka mid noqdo saasaan rajaynaa hu fa ajabtuhu waan ajiibay qaabilan xaalan aqbala ilaa su-aali su-aalkiisa rajaaa alindiraaji dhexgelid rajayn aan rajaynaa darteedaan u ajiibay fii tilka masaaliki dhe fii tilka almasaaliki ay masaalik lmusanifiin kuwii wax sanifaayey wadooyinkooda inaan galo aan rajaynaa fabaalaqtu waa ku xeel dheeraaday fii sharxihaa sharxi nuqba nuqbada sharxeedu waa ku xeel dheeraaday si xeel dheeraan u sharxay fabaalaqtu waan ku xeel dheeraaday fii sharxihaa nuqbada sharxeedii filidaaxi cadayntan ku xeel dheeraada ka bedelo filiidaaxi ay idaaxi lafdiha wey lafdigaa wey waxa la cadayna filidaaxi ay fii idaaxi ashaa waxay bedel ka tahay mudaaf ilayhi filidaaxi ay fii idaaxi lafdiha in lafdigeeda la caddeeyo saasaan ku xeel dheeraaday wa tawjiihi ashaa bedel waxay ka tahay mudaaf ilayhi wa tawjiihi macaaniiha macaanideedana la tawjiihiyo oo laleeyahay saas marka la leeyahay saasaa loola jeeda saas marka la yidhaha saasaa loola jeeda macnihii ishkaalkeena waa la tawjiihina marka waxaa la tawjiihiyaa waa macnaha waxa la caddeeyana waa lafdiga wat wa tawjiihi wa tawjiihi macaaniiha iyo nuqbada macaanideeda in la tawjiihiyo waa ku xeel dheeraado wanabahtu waxaan baraarujiyey calaa khafaaya zawaayaaha nuqbada laababkeeda wixii ku qarsoonaa waxyaalihii ku qarsoonaa laababka meelaha laababka ahay leedahay nuqbada waxyaalihii ku qarsoonaa aan baraarujiyey waa baraarujiyey wanabahtu waa baraarujiyey calaa khafaaya zawaayaaha nuqbada laababkeeda waxyaalihii ku qarsoonaa lianna saaxiba albeyt guriga qofka iska leh adra isagaa u ogaal badan bimaa shayga fiihi kitaab bimaa shay fiihi guriga ku jira guriga waxaa ku jira qofka iskale isagaa u ogaal badan mogta laab walba guriga wax uga jira isagaa yaqaan qof kale hadduu soo galo waxaa dhacda wax badan inay ka qarsoomaan muxuu ula jeedaa asalka matniga maadaama anugu aan alifay lafdi walba macnaha loola jeeda ana aqaan waxaa idhaha xoogaa wuxuu ishaaraha culummo isagoo jooga sharxeen isagoo jooga culummada gobol sharxeen nuqbadii marka meelaha gabalay waxay u tawjiiyeen qaaban sax ahayn marka isagaa ka ogaal badani moogta marka wuxuu leeyahay guri ninka ilaahay yaqaan lababkiisa waxaa ku jira marka haddaad aragto sharaxayga iyo sharaxa culummada kaloo iskhilaafay hadday iswaafaqaan waa sidii la rabay laakiin hadday iskhilaafaan yaa ku leh ninkii matniga iska lahaa hayla isagaa yaqiin wuxuu ula jeeda isagaa yaqiin marka wuxuu leeyahy guri ninka iska lah u ogaal badan taasuu ishaarayana culummadu lianna saaxiba albeyti guriga qofka iska leh adra isaga u ogaal badan bimaa shayga fiihi guriga ku sugan wadahara lii waxaa ii muuqday marka la sharxa marka laba dariiqa la kala mara dariiqada fududu waxay tahay matniga gaar ka dhig lafdi soo qabo caddee macnihiisa marka matniga iyo sharxa isku icraab maaha tarkiib isku xihan maahan oo xagga icraab keliya matnigaas macnihiisu sharxaanu cadayna taas waa fududaale culummada waaweyn oo dhan waa sharxi kara laakiin midka sacbiga wuxuu yahay damji in lagu sameeyo oo waxaa la samaynaa matnigii aaba hadalkiisa la badina taas waxay kaa rabtaa hadal asaga dham isku icraaba inaad ka dhigto oo kelimadan kelimada ka dambayda waa inay isku tarkiib noqdaan ama midda ka horeyda oo halka sharxi iyo matnigi ay isku icraab noqdaan taas waxa weeyaan qof oo raasikh ah min culamaa raasikiina kamida unbaa awooda ee dadku ma wada awoodaan anugu wadadaasaan marayo inaan matnigii laftirkiisii ballaariyo meeshaan inta kelimad qabto sharxi lahay oo kelimad qabto cadday lahaa maya asagiyo kelimadiisian qaadana waa badina haddana kelimada ka dambayda tarkiibka meel u maraan sibaan ka soo gelina iraabka marka hadal dheer oo waxaan kitaabkiian faahfaahina waan ka dhiga kitaab weyn meeshuu kitaab yar ka ahaa isagiiaan faahfaahina wuxuu yidhi wadahara lii waxaa ii muuqday anna iiraadahu sharaxa la soo aroorintiisa calaa suurati lbasti faahfaahin suuraddiis lagu soo arooriyaa alyaqu inay u laa'iqnimo badan tahay wa damjahaa nuqbada la dhexgelinteeda dimna tawdiixihaa cadn caddaynteeda dhexdeeda la geliyaa awfaqu inuu waafaqsanaan badan yahay saasaa ii muuqday wadahara lii waxaa ii muuqday anna iraadahu iraada sharxi sharaxaas la soo aroorintiisa calaa suurati lbasti sida mat matnigiiyo la bastiyey matnigiiyo la badiyey suuraddiis in lagu soo arooriyo alyaqu inuu u laa'iqnimo badan yahay wa damjahaa damja nuqba wa damjahaa damja nuqbati nuqbada la dhexgelinteeda dimna tawdiixihaa nuqbada tawdiixeeda tawdiixu waa sharaxa sharaxa dhexdiisa la geliyo awfaqu inuu waafaqsanaan badan yahay fasalagtu waxaan qaaday haadihi ariiqata wadadan wadada alqaliilata saaliki mid qaada uu yaryahay wadada sidaasa culummada wax qaadaa waa yaryihi wadadaasaan marayu saa ilaahayaa karti ii siiyey iyo oqoone fasalagtu waxaan qaaday haadihi ariiqata wadadaas wadada alqaliilata saaliki mid qaada uu yaryahay faaquulu waxaan leeyahay daaliban xaal aan ka dalbaa min allaahi ilaahay xaggiisa atawfiiqa waafajin inuu asagu i waafajiyo sida sawaabkaa fii maa shay hunaalika halkaas ku sugan hunaalika waa maxe waa matnigii ay fii bayaani maa iba maa fi lmatni wa hunaalika waa fii bayaani maa fi lmatni saasuu ula jeeda faaquulu waxaan leeyahay daaliban xaalan ka dalbaa min allaahi alle xaggiisa atawfiiqa waafajin fii maa shayga hunaalika halkaas ku sugan ay fii bayaani maa fi lmatni matniga waxa ku sugan waxaan ka leeyahay markaan caddaynaa alkhabaru aan leeyahay muqadima waa dhammaatay halkaasuu ka bilowday kitaabka maqsuudkiis alkhabaru khabar cinda culamaai hadalfani fanigan culimmadiisa agtiisa xaal uu ahaaday muraadifun waa mid fangalaa lilxadiii xadii cinda culamaai hadalfani ugu qeydaa khabarka culummo badana ka hadasha culimmadu balaaqadu waa ka hadlaan maxtamala sidqa walkadib culummada naxwoleydu waa ka hadashaan waa ka hadlaan kabar waa ka hadlaan culummo badana ka hadasha kabar wuxuu ku leeyahay kabar markaa halkaan maqasho kabarulmubtadagii oo naxwo looga hadlaya ha u qaadan kii balaaqa looga hadlaya ha u qaadan waa midka musalaxuxadiid looga hadlo aniga kaasaan ka hadlaha guy ee dhegeyso alkhabaru khabar cinda culamaai haadalfanni fannigan culummadiisa culumadaas agtooda xaal uu ku sugnaaday muraadifun waa mid fangalaa lilxadiii xadii wuxuu fangalaa xadiidka muraadif xaal loo jeeda hadii la yidhaha labadan kelimo waa mutaraadifaan maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waa isku macna labada kelimo laba lafdi oo kala duwan oo hal macno wada tusawa waa laba lafdi oo kala duwan xagga dhawaaq ahaan laakiin hal macnay wada tusayan isku macnay tusayaan kuwaasaa la yidhahdaa taraaduf taraaduf kuwaasaa la yidhahdaa marka khabar iyo xadiid waa isku wixii nabiga laga wariyey sala allahu alay slam wixii saxaabada laga wariyey wixii taabiciyaalka laga wariyey khabarna waa laleey xadiidna waa laleeyahy waxyaalo kalea lagu kala saara lagu kala qayda xadiid mawquufa iyo xadiid oo maqduuca iyo waxbaa lagu qaydaa maahane waa isku mid qowlkaasu marka uu asagu rajaxaya oo wuxuu leeyahay culummada fannigan saasay u yaqaaniin inay isku mid yihiin labadooda laba qowloo kale soo socota uu daciifina marka wa qiila waxaa la yidhi alxadiiu xadiidku maladii kii weeye jaaa ka yimid can nabiyi sala allahu calayh wasalam waalkhabaru khabarkana maladii kii weeye jaaa ka yimid can kayrihi nabiga kayrkiisa qiilkan wuxuu leeyahy xadiid iyo khabar waa mutabaayinaan fiiri waa mutabaayinaan waa laba kala duwan ma ahan mutaraadifaani waa mutabaayinaan saasaa macnuhu noqona waa mutabaayinaan xadii waa wixii nabiga ka yimi sala allahu alay slam maa udiifa ila nabiyi sala allahu alay wasalam min qowlin aw ficlin aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw taqriirin waxa weyan xadii waa wixii nabiga loo tiiriyey min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin waa xadii wixii nabiga loo tiiriyey sala allahu alay slam khabarna waa wixii qeyrkiis ka yimid sida min asaxaabati oo kale min ataabiciina oo kale iyo qayrkood khabar waa kaasa marka mutabaayinaan waay waa kala duwan yihin waa kala duwan yihin waa kala fogaadeen وقيل وحال الحديث حديث ما الذي كي جاء كيم عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم والخبر خبرنا ما الذي كي جاء كيم عن غيره كالموقوف والمقضوع كواس وكله وي خبر ومن ثم سداس درتي ومن ثم هذا ولا سقد على لمس اخري ومن ثم تهدين ومن ثم على لي اه ان لسكا وقف الله تعالى وحنا لولا جيدا من اجل هذا التعريف ومن أجل هذا التعريف تعريف كيف درتيس آه. أو خبر أي حديث أي كلا دوينه أما من أجل هذا التفريق كلا قادد باس أو لكلا قادد بين الحديث والخبر آه. إن حديث إيا خبر لكلا قادد درتيد قيل وحالين لمن قفك يشتقلكم مشغول بالتواريخ تاريخيالك إيا وما شاكلها وحي شك شكل يهو شبهه الاخباري الاخباري بفتح الهمزه او كسره كسرتها لبدا وا كو بنانت ساسا ليرهدا ولمن قفك يشتقلكم مشغولا بالسنه سنه النبويه النبي لو نسبيين المحدث ليرهدا ها قيل كات دلقات waxa ku tusaayileen culimada qiilkaas qabtaa qofka taariikhda ka shaqeeya taariikhda dhacdooyinkii waxa weeyaan ghazawaadkii oo kaleeto iyo waxa weeyaan wilaayooyinkii iyo siday u kala dambeeyeen iyo sida boqorba boqorkuu ka qabsaday iyo dadka ka shaqeeya iyo waxyaalaha shabaha wamaa wamaa shaaka laha min akhbaari ahli اlkitaab min alqisas wa xikaayaat اlmuluk waxa weeyaan sheekooyinka iyo qisaska ahlukitaabka iyo dadka ka sheekeeya waxaa la idhahdaa alakhbaari qofkii akhbaarta loo nisbeeyey a la idhahda qofka sunada nabiga ku mashquulo shaqada ka dhigtay xadiidkana maxaa la yidhahdaa muxadi a la yidhahda taas marka waxay kutusayeen qiilka culummada qabtaa inay kala duwan yihiin maxaa yeelay isku nisbada mahanba kii xadiidka ku mashquula waa layidhaha muxadi kan taariikhdana akhbaariya la yidhaha wa min wa min ama wa min jli hada tacriif tacriifkaas dartiis ow min jli hada tafriiq bayna alkhabari wاlxadiid kala qaadidaas la kala qaaday darteed oo saas loo kala qaaday qiila waxaa la yidhaha liman yashtaqilu qofka ku mashquula bitawaariikhi taariikhyaalka iyo wamaa shaakalaha wixii shabaha min akhbaari ahli lkitaabi min alqisasi wa xikaayaati اlmuluk waxyaalaha shabaha waxaa la yidhaha alkhbaariyu alakhbaariyu a la yidhahdaa waliman qofka yashtaqilu ku mashquula bisunati sunada annabawiyati nabiga loo nisbeeyena waxa la yidhaha almuxadid وقيل وحالي بينهما عموم وخصوص وقول وقيل كلا او صدحات وقول صدحات وقيل وحالي بينهما بين الخبر والحديث خبر اي حديث دحدوده عموم وخصوص اهادين مطلق او لا اطلاقي عموم وخصوص مطلق وحوين مناطقها وحوين تعبيريالكو كميدي اه وحان درنا منطقه نورنا مله لغمنا مارمو فني والبو سو دحغلا وخي marka xoogaa qofku inuu wax bartood sulamka iyo wax ka akhristaa ron si uu meesha uu haddii kale kutubtii u dhex yaalla ha kutubtii dhex ma socodsii kartid haddii la yidhaha labadan kelima baynahumaa cumuumun wa khusuus mutlaq waxaa loola jeedaa labadooda midaa macno weyn sidaas darteeda labadooda shay ka dhexeeya jiroo lagu wada idlaaqi karo waxaa kaloo jira midka macnaha weyn shay uu la gaariya hadda fiiri haddaan idhahdo insaan iyo mu'min بينهما عموم وخصوص انسان يا مؤمن حتى مؤمنك انسان واي او قفك مؤمنك انسان واي مؤمن واي سوما marka insaanna waa dhici karta muumina waa dhici karta labadooda qofka muuminka waa ku rumoobaya labadan magac insaan iyo muumin qofkan muslimka waa ku rumoobaya muuminka laakiin gaalkiina xal leeyahay insaan kaliya muumin lama dhici karo marka fiiri insaannimadu maxay ku rumowday meel aan muuminnimadu ku rumoobi karin oo u gaara ay ku rumowday meel gaaray ku rumowday meeshii mu'minnimadu ku rumoobaydayna insaannimadu waa ku rumoobi marka yaa macno ballaaran insaan iyo muumin insaana macno ballaaran waxaa leedahay baynahumaa cumuumun wa khusuusun mutlaq aad leedahay baynahumaa cumuumun wa khusuusun mutlaq marka fiiri haddeer khabar iyo xadiisi waxaa ka dhexeeya leedahay cumuum iyo khusuus mutlaq ah maxay tahay waxaa macno weyn khabarka waxaa macno yar xadiidka oo waxaa la leeyahay nabiga sala allahu calay wasalam wixii loo tiiriyo khabarna waa la dhihi karaa oo waa khabarkii rasuulka sala allahu alay wasalam xadiidna waa la dhihi karaa labadii waa ka dhexeeya marka labadaba waa lagu ilaaqi karaa waa shayga ka dhaxeeya wixii nabiga kayrkiis laga wariyana khabar kaliyaha laleey ee xadiis la dhihi ma marka fiiri labadii lafdiyaa macno weyn khabar ilaa khabarkii wuxuu ku rumoobaa wixii uu xadiis ku rumoobay oo ah maa udiifa ila nebiy sala allahu alay wasalam wuxuu kaloo ku rumoobaa wax aan xadiis ku rumoobeyn oo ah maa udiifa ila asaxaabati aw itaabiciin marka waxaa macno weyn khabarka marka wuxuu yidhi waqiila waxaa la yidhi baynahumaa dhexdooda waxaa ahday cumuumun cumuum iyo wakhusuusun khusuus cumuumkaas iyo khusuuskaasoo muطlaqun la ilaaqay fa kullu xadiiin xadiid kastaa khabarun waa khabar shay kastoo xadii la dhihi kara khabarna waa la dhihi kara ila xadii waxaa la dhaha wixii nabiga loo tiriye soo maha khabarna waa la dhihi kara min kayri cagsin dabagedin la'aan laakiin lama cagsi karo walaysa kullu khabarin xadiian khabar kasta xadii maaha ilaa khabarkii waxaa ka mid a maa udiifa ila saxaabati aw itaabiciin waxaa ka mid a wixii loo tiriyey muluugta marka walaysa kullu khabarin khabar kastaa ma ahan xadiian marka waxaa macno weyn khabar waa cubira meeshaan xoogaa nusqooyinku waa iskhilaafsan yahin waa cubira hadda nusqadeeda ku taala nusqooyinka gabal waxaa ku taalla wacabartu anugu waxaan cabiray ibnu xajira qaarna waxaa ku taalla wacabara huwa mualifku matniga wuxuu ku cabiray saddexdaasma ay kula tahay waa kulligoodna macnaha waxa weeyaan haddii la yidhaha cubirana waxa loo majuuliyey waa la ogyahay hadda cidda iska leh waa lasoo sheegay nuqba cidda leh lagama jahilin cilmiya loo xadfaa laleeyahy faacilka wacabartu hadduu yidhina waaba caddeeyeyba anaa cabiruu ku yidhi matniga markaan joogay wacabara hadduu yidhina tajriiduu sameeyey naftiisii unta shaksi kale ka dhigo xagga dhigay uu u tiirina faacilka oo leeyahay mualifka nuqbada alifay wuxuu cabiray wa cubira waxaa la cabiray hunaa hunaa halkaa lagu ishaaraa fi lmatni aha wa cubira waaa lagu waxaa la cabiray hunaa halkan oo matnigaa bilkhabari khabar a la cabiray maxaa loo cabiray khabar liyakuuna inuu noqdo daraaddeed tacbiirku ashmala mid shamlin badan maadaama waxaan soo ogaanay saddexda qowl kii u dambeeyey baynahumaa cumuumun wakhusuusun mutlaq yaa caamsanaa khabar marka haddii khabar la yidhaahdo xadiidna waa ku jiraa wax xadiid ka dheeraadana waa ku jiraa si marka caam uu u noqdo dhammaan wixii lasoo naqliyoo dhan wax alla wixii lasoo raro lasoo naqliyoo dhan si ay u soo galo khabar aan cabiray u leey waxaa la yidhi qowlka u dambeeyey oo ah baynahumaa cumuumu wa khusuusun mutlaq haddii khabar la sheego inuu xadiis soo galaya waa iska caddantaas soo maa o qowlkii koobaad oo jamaahiirta oo la yidhaha labadoodu waa mutaraadifaanna haddii khabar la cabiro in xadiis soo gala waaba cadda laakiin qowlkii saddexaad see u soo gela la kabaraan cabirayuu leeyahay si wax kii kalena usoo galo uu shaamil u noqdo marka kii koobaad oo ahaa waa mutaraadifaan qowlkaas haddii la qabsado kabar hadii la yidh xadiis waa soo gala waa cadda midka ugu dambeeya haddii la qabto la yidhaha khabarkaa caamsanna xadiis waa soo gela laakiin qowlkii saddexaad haddii la qabto la yidhaha waa mutabaayinaan see u soo gela waa ka jawaabeen culammada shuraacda waxay dhahdeen wuxuu usoo gelaa haddii la yidhaha fiiri shuruuda la sheegaa moogta oo khabarku ku ansaxo soo maaha haddii la yidhaahdo khabar maalan waa wixii loo tiiriyey ilaa kayri nebi soo maaha shuruuddan adaga loo dhigay si uu saxiix u noqdo haddii la yidhahdo wixii nabiga loo tiiriyey in shuruuddaas loo dhigaa waa min baab اwlى waxra khabar hadaan idhahno waa wixii loo tiiriyey nabiga qayrkiisa shuruudaana loo dhigay soo maa hadii shuruuddaas laga helo sax noqona haddii khabaroo aan ahayn xadiid loo dhigay shuruuddan xadiioo ka darajo sareeya in shuruudda loo dhiga waa min baab اwlى saas usoo gelahl saas usoo gelaha culmadu wcubira waxaa la cabiray hunaa halkan oo matniga alkhabaru khabar liyakuuna si uu u noqdo ashmala mid shamlin badan oo u soo galo xadiidkii fa huwa khabarkii biictibaari wusuulihi ilayna soo gaaridda uu annagana soo gaaray marka la fiiriyo ictibaar kale ha ka fiirin ma saxiixa ma daciifa ma marfuuca ma mawquufa ma maqduuca ha fiirin dhinacaas dhinacaas war kale mar kale laga hadli doona laakiin annaga soo gaaridda uuna soo gaaray intaas haddii laga fiiriyo halkaas ictibaar ayadoon laga fiirin min xayu sixatu wa suqm ma saxiixa ma saqiima min xayu rafcu wa kayruhu ma marfuuca ma mawquufa dhinacaas haddaan laga fiirin ee annaga waddada uu nagu soo gaaray silsilada uu nagu soo gaaray marka la fiiriyo fa huwa khabarkii biictibaari wusuulihi soo gaaridiisa marka la fiiriyo ilaynaa annaga uuna soo gaaray imaa an yakuuna lahu duruqun duruq inay u sugnaato bilaa xasrin ow maca xasrin bimaa fawqa اثنayni ow bihimaa ow biwaaxidin tafsiilku waa soo socdaa ima litafsiil اaxwaala leha afar wey afar shayaa la kala saara soo gaaridda uu annagana soo gaaray marka la fiiriyo afar wax kama dhexeeyaan inuu noqdo warku waa saar marka tafsiilkii waa soo socda ee ha suga weyn imaa an yakuuna inuu noqdo lahu khabarka miday u sugnaadeen duruqun duruq inay u sugnaadeen ey asaniidun sanadyaal inay u sugnaadeen asaniiddoo kaiiratun fara badan kaiiratun sifada lagama maarmo sababtoo asaniid waa iska jamac waa iska jamac waa jamac tusi maydo wax saddex ka badan in saddex ka badan loola jeeda laga fahmi maa marka duruq laakiin duruq lafdiga ah aa waxaa laga fahmaa saddex ka badan oo jamculkasra duruqaa laga fahmaa jamculkasrada marka kaiiratun wuxuu u daba dhigay asaniid asaniid ma guda karto macnihii duruq ma guda karto oo aad looguma fahmaayo saasuu leeyay ima an yakuuna inuu noqdo lahu qabarka mid ay u sugnaadeen duruqun duruq ey asaniidu sanadyaal sanadyaalkoo kaiiratun fara badan hadeer wuxuu kuu keenay kaiiratun xaa keenay kaiiratun sababta uu ugu daray xayta duruqun inay jamculkasra tahay uu ku tusaa oo la yidhaahdo maa fawqa alcashar toban wixii ka koreeya koob iyo toban ka bilow ilaa waxaan xad lahayn aada duruq lagu keena taasuu rabaa inuu ku dareensiiyo daadan se naxwo kusoo baran halkan wax weyn uga faa'iidi mayday wuxuu ku yidhi kaiirantu waxay cilayneen waxa weeyaan lianna duruqantu waxay cilayneen kaiiran lianna duruqan duruq jamcu dariiqin waa dariiq waxa weyan jamciisii wa faciil wasnigaas ah waa rubaaci kastoo muctalcayn waxa wey qablalaakirka xarfcilla ka yaalaan raba rubaaci kasta oo qablalaakhirka xarfu cilla yaallo xarfu cillahaasuu ya-u noqon karaa wow noqon karaa alifna waa noqon karaa inkastoo alifku shuruud lahaa oo inaan waxa weya tadciif ku jirinaa shardi aheed rubaaci kastoo qablaalaakhirka xarfu cilla yaallo fi lkasrati fii iraadati lkasra kasrada doonisteeda xaal uu ahaaday faciil yujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa fuculin fucula lagu jamciyaa sabiil subul a la yidhaahdaa dariiq duruq a la yidhaahdaa sariir surur a la yidhaahdaa faciil fucul a lagu keenaa haddaad badnaan rabto markaad badnaan rabto toban wax ka koreeya aad rabto fucul a lagu keenaa fucul a lagu keenaa bidamatayni laba damaa lagu keenaa wa fi lqilati wa fii iraadati lqilati yaraanta doonisteeda xaal u ahaaday toban iyo saddex wixii u dhexeeya haddaad ka rabtana calaa afcilatin a lagu keenaa adriqa la yidhahdaa dariiq adriqa la yidhaahdaa sariir asira la yidhaahdaa afcila lagu keenaa afcila lagu keenaa marka sidaasaan kaiir ugu daray ku yidhi inaad ogaato duruq badan in loo jeedo duruq badan in loo jeedo oo jamculkasra meesha ay tahay saas inaad ila fahantaan rabu leey ima wuxuu yidhi fa huwa qabarkii biictibaari wusuulihi soo gaaridiisa marka la fiiriyo ilaynaa annaga una soo gaaray ima an yakuuna inuu noqdo lahu qabarka mid oy u sugnaadeen duruqun duruq ey asaniidu sanadyaal asaniidoo kaiiratun fara badan lianna duruqan duruq jamcu dariiqi weeye wa faciilun fi lkasrati fii iraadati lkasrati kasrada doonisteeda xaalo uu ahaaday yujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa fuculin marka faciil aad rabto jamculkasra fucul a lagu keenaa dariiq duruq a la yidhah sabiil subul a la yidhaah sariirna surur a la yidhaahdaa faciil waa fucul bidamatayni laba damo ficilku xaalu ahaaday laba damo ficil wa fi lqilati wa fii iraadati lqilati jamculqila doonisteed xaalu ahaaday jamculqilaha iyo jamculkasraha waxa udhexeeya jamculkasruhu waa maa fawqa alcashar waa wixii toban ka koreeya jamculqiluhuna maa bayna alaaati walcashara wey marka wa fi lqilati wa fii iraadati lqilati xaalu ahaadayna calaa afcilatina lagu jamciyaa walmuraadu shayga loola jeedaa biduruqi alasaniidu waa sanadyaalka xadiiska lagu soo wariyey xadaanii fulaan can fulaan can fulaan can inabiy saas waa hal sanad haddana mid kale haddana mid kale walisnaadu isnaadku xikaayatu dariiqi lmatni matniga wadada lagu gaaray ka waramidiisa wey matnigu waa hadalka nabigu yidhi ama ficilka nabiga sala allahu calay wasalam ama taqriirkii nabiga ama sifadii nabiga matnigu waa kaas wadaa lagu gaaray iska gaar maahan mogta wadaa lagu gaaray xadaanii fulan aniga hebela ii sheegay qaala wuxuu yidhi xadaanii fulan qaala wuxuu yidhi samictu fulanan ka maqlay isagoo saas leh qaala wuxuu yidhi samictu nebiy anaa nabiga ka maqlay wadadaas lagu gaaray ka warramideeda wey sanadka wadadaas waatan laga warrama hebela ii sheeg hebela ii sheeg kaas weeye asaaniiddu walisnaadu isnaadku xikaayatu dariiqi lmatni matniga wadadiisa ka warramidiisa weeye matniga wadada lagu gaaray wadadaasaa waxaa la yidhaha isnaad وتلك الكثرة الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد